بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين xadiidkii xalay darsigeenna ugu dambeeyey xadiid alxasan ibn abiاlxasan albصriy raximah اllah qaala xadaana jundub fi hada اlmasjid xadiid alxasan ibn abiاlxasan albصriy raximah اllah qaala xadaana xadaana jundub fi hada اlmasjid wma nasina minhu xadiiثa wuxuu leeyahay xasan waa xasan اlbصri raximah اllah oo taabici weyn oo jaliila weeyaan wuxuu uhi xadaanaa hada اlmasjid masaajidkan ayuu noogu warramay jundub ibn cabdillaahi اlbajaj radia allahu canhu fi hada اlmasjid wma nasina minhu xadiiثa bصri raximah اllah wuxu uhi xadaanaa jundubun fi hada lmasjid masaajidkan ayuu noogu warramay jundub ibn cabdillaahi اlbajali radia allahu canhu wamaa nasinaa minhu xadiian xadiidna kamaanaan ilaawin wixii uu nooga warramay oo uu noo sheegay wamaa nakhshaa kama baqanayno an yakuuna jundubun jundub inuu ahaado kadaba calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mid markaa been sheegay oo ka been abuuranay qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi markaa rasuulku wuxuu yidhi kaana fii man kaana qablakum ciddii idinka horreeyey waxaa ku jiray rajulun bihi jurxun nin dhaawac ama nabar uu ku yaallo fajazica marka waa argagaxay oo waa sabri kari waay fa akhada sikiinan midi buu qaado faxaza biha yadahu gacantiisiibuu ku jaray famaa raqaa addamu dhiiggii muu istaagin xataa maata ilaa u dhintay qaala allahu tacaala qaala allahu caza wajal cabdii baadaranii binafsihi addoonkaygu naftiisii buu igala soo degdegay xaramtu calayhi ljanna jannada ayaan ka xaaramiya xadiidkan wuxuu asal u yahay in nafta la dilaa inay xaaraanta walow naftaasi haba noqotaba naftiisa qofka yani naftiisiiba xaaraan qofku inuu naftiisii dilaa xaaraana iska dhaaf inuu cid kala dileen wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiina ha dilina bu ilaahay wax kasta oo nafta dilaya oo dhibaya inuu qofku naftiisii u geystaa waa xaaraam weeyaan naftan ku jirtaa waa ammaano weeye marka waxuu hantiyeyo mulki uu leeyahay maaha naftan uu qofku ku jirtaa mulki isagu iska leeyahay maaha oo sheegaa markaa mulkigaa uu leeyahay siduu doonagu tasarufaya maaha iyo siduu u arko isagu waa shay ammaanaa weeye sidaa daraaddeed maalinta qiyaamaha waa la weydiinayaa ammaanadaasi ma bannaano markaa inuu qofku uu naftiisii uu dhibo uu dhibaato u geysto shay kasta oo naftii dhib u keenaya qofkii waxa uu noqonaysa inuu iska ilaaliyo naftiisii ka ilaaliyo inuu qofku sun cabo ama wax xanuunba u keenaya lafteedii jirhkiisii xanuun sababaya inuu cuno ama uu cabo inuu naftiisii uu ku gooyo maaragtay waxyaabihii nafta lagu dilayay oo kale ama naftiisii uu gubo yani dhammaan waxa weeyaan xaaraam wey waana dembi weyn qofka inuu naftiisii dilaa ama naftiisa ha noqoto ama naf kaleba ha noqoto sideedaba qatlu nafsi naf oo la dilaa oo min acdami dunuub dunuubta kuwa ugu waaweyn ayaa ay ku jirtaa marka xadiiskan wuxuuna tusinayaa oo uu tilmaamaya in kow marka koowaad qofka naftiisa inuu dilaa inay xaaraan tahay laba qofka naftiisa dila waxaa ka ratimaya qaatilu nafsihi inuu markaa ciqaab iyo cadaab uu leeyahay waxaa soo aroortay oo rasuulku ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam qofka naftiisa dila waa la cadaabaya maalinta qiyaamaha waxaana lagu cadaabaya wuxuu naftiisii ku dilay uun hadduu sun cabay suntii baa lagu cadaabaya hadduu buur iska soo tuuray buurtii baa laga soo tuuraya un hadduu dab isku shiday dab baa lagu shidaya un hadduu midil naftiisii ku dilay mididii buu isgelinaya un yaa lagu ciqaabaya shaygii naftiisa uu ku dilay baa maalinta qiyaamahana lagu cadaabaya oo lagu ciqaabaya marka dembiga intaa leg buu yeelanaya welibana halkanna waxaa ku taalla inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi xaramtu calayhi ljanna jannadii ayaan ka xarimay marka yani taa micnaheedu maaha xaramtu calayhi ljannata inuuna jannadiiba gelaynba oo jannadaba xaaraanba ka tahay sidii gaalada oo kale ahlucilmigu halkan waxa weeyaan waxa ay xaramtu calayhi ljanna waxay la macno tahay aayadda qur-aanka ilahay uhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalidan fiiha abaalmarintiisu waa jahannamo waanu ku waaraya khaalidan fiiha waa gelayaa jahannamo waanu ku waaraya khuluudkaasi maaha khuluudkii gaalada oo kale sidii gaaladu ugu waarayso naarta oo kale ugu waaraya maaha waa khuluudun duuna khulid khuluud yani waa gelayaa laakiin qof ku waaraya maaha taxriimkan xaramtu calayhi ljannana tafaasiir badan bay culumada saareen qaar waxay yidhahdeen waxaa ka xaarana jannatulfirdows jannooyinku way kala sarreeyaan wayna kala qiimo badan yihiin wayna kala fadli badan yihiin marka jannooyinkii wanaagsanaa in uu galaa waa ka xaaraan sida waa lagu tafsiiriyey sida oo kale waxaa la yidhi waxaa loogala jeeda xaramtu calayhi ljannata micnaheedu waxa weeyaan waa min baab azajri waaltakhwiif oo qofkan baa lagu cabsi gelinaya ficilkan uu sameeyeyna waa loo diidayaa ee micnaheedu maaha jannadaba gelima maayo waa taxta almashiia qofkaas yani dembigaa sameeyey waxay culamada qaarkeeda mayana eh xaramtu calayhi ljanna micnaheedu waxa weeyaan waa qofkii isagu xalaashaday nafta inuu dilo nafta in la dilaa waa xaaraan ama naftaada ha noqoto ama naf qof kale ha noqote qofka xalaashada ee yidhaahdo waa xalaal xaaraan maaha ee caynkaasi ictiqaadaa jannada waa ka xaaraan liannahu waa gaal weeye qofkaas wuxuu ku gaaloobay xalaashiga uu xalaashaday dilkii xaaraanta ahaa istixlaal marka saasa xaramtu calayhi ljanna ayuu noqoto waxaa weeyaan jannada waxa looga xarimay wuxuu xalaashaday marka wixii xaaraanta ahaa qofka shay xaaraana xalaashada shay ilaahay kitaabkiisa qur-aanka xaaraanka ka dhigi qofka yidhaahdo waa xalaal uu ku gaaloobaya waxaa kale ahlu cilmiga yidhahda mayana e xaramtu calayhi ljannata ninkan reer bani israa'iil marka hore muslimbu isagu mu ahayn marka isaga oo gaala ayaa marka waxa weeyaan uun sanna sameeyey deetna ilahay ui xaramtu calayhi ljanna laakiin kuwa hore ayaa ka wanaagsan tafaasiirtaa kale ahlu cilmigu marka ay sheegeen baadaranii cabdii binafsihi baadaranii cabdii addoonkaygu wuxuu igala soo degdegay naftiisii maaha micnaheedu hadduu naftiisa dil lahayn wuu sii noolaan lahaa maya hadduu yani waxa weeyaan naftiisa inu dil lahayn wuu sii noolaan lahaa maaha oo naftiisa buu la soo degdegay yani micnaheedu waxa weeyaan qofkani wuxuu ahaa calaa suurati mustacjili liajlihi biqatli nafsihi qofkani waa qof yani degdegsan oo kale ayuu ahaa qof mustacjira suuraddiisao kale ayuu lahaa naftiisan dilitaankan uu dilay waxau ahaa waa qof mustacjila wey oo degdegsan waxa uu sababay markaa oo sabab u noqday naftiisii yani sabab buu u noqday markaa naftiisii inuu dilo deetana waxa asaxday in lagu ilaaqo oo la yidhaahdo waa qof naftiisii lasoo degdegay iyada oo ilaahay subxaanahu watacaala waktigan uu ugu talagalay caynkan culamada qaarkood waxay dhahdeen mayana ee baadaranii cabdii binafsihi micnaheedu waxa weeyaan addoonka marka hore waxa u qaraa naftiisa haddii uu daayo maalan wuxuu noolanaya afartan sannadood tusaale ahaan haddii uu naftiisii deelona soddon sannadood deetana kitaabka saasa ugu qoran malaa'igtu ay hayso laakiin ilaahay agtiisa dee shay go-aan baa ku yaalla wa cindahu umu lkitaab deetana qofka naftiisii markuu dilo ajashii ahayd ilaa afartan ku jaraya oo markaa soddon buu naftiisii ku gooyey markaa uu la soo degdegay wey sidaasna tafsiirka noocaas oo kaleana ahlucilmi qaar ka mida waa saareen markaa ka hore ayaa markaa waxaad moodaa inuu markaa saxiix yahay waxaa xadiisku kale aynu ka qaadanaynaa sidaa markaa xadiiska daahirkiisa ka muuqata intixaarka waxay la tahay inuuna banaanayn qofku naftiisii dee intixaar ku sameeyo sida waktiyadan dambe iska jirta oo kale dadka qaar ka mid ihi naftooda way ama way daldalaan ama waxa weeyaan usgubaa oo dab- siba dumarka oo kale taa waxaa kasii daran qofka oo maanta dee isqarxiya isqarxintan waa lamid waa naftiisu mu dilay qofkii isqarxiyey waa qof naftiisii dilay wey weliba dee qofkan waxa weeyaan isagu wuxuu gaar ku yahay un naftiisii markan ama isdeldelo ama isgubo ama sunu cabo kan wuxuu dheer yahay dad buu layraya naftiisiina waa dilayaa ummad kalena waa sii galaafanaya marka laba dembi buu qaatay dembiga ah naftiisii inuu dilay oo u jaray iyo dembiga ah inuu nafihii kalena u jaray ee dadka dad masaakiina oo ay marka waxa weeyaan eh, waxa waxba aan galabsanin ayaa uu dilaya iyadana waa xaaraam weeyaan waa shay bannaan maaha xadiidkanna waa soo gudagelaya axkaamta ka ratibmaysana waxay noqonaysaa axkaamta ka ratibmaysaana waxay noqonaysaa eh, qofka noocaas oo kale salaada inaan lagu tukanin dadka halfadliga ah ku tukan maayaan yani qofku gaal maaha micnaheedu waa muslim caasiya laakiin dadka wanaagsan iyo culimmadu salaad janaazadiisa lagu tukan maayo dad kalea ku tukan maayo wuxu uhi sheekhu raximah llah kitaab alxuduud waxa uu kitaabu yahay xuduuddii ayuu kitaabu yahay taas waa qisaastii iyan xoogaa kusoo dhaafnay xuduuddu waa jamcu xaddin wa aslu lxadd almancu xad oo la jamciyey waxaa lagu jamciyey xuduud asalka xadkuna waxa weeye almancu shayga oo la manciyo la diiday weeyaan waana shayga laba shay kala teenaya ayaa la dhahdaa xad laba shay buu kala saaraya xad baa la dhahdaa in isku darsadaan buu labadaa shay in isku darsamaan buu didaa waa wixii kala soocayay wey xad baa la dhahdaa istilaax ahaan ama sharci ahaan waxaa la dhahdaa cuquubaatun muqadaratun sharcan waa ciqaabaad shaaricu uu qadaray oo muqadar ah xadkii zinada waxa weeyaan waa ciqaab muqadara bay leedahay xadkii khamriga ciqaab muqadara buu leeyahy xadkii sariqada ciqaab muqadara buu leeyahy xadkii qasfiga ciqaab muqadara buu leeyahy kaasba xuduud baa la yidhaahdaa waxaana caynkaa loogu magacaabay inaan xadku wuxuu diidayay in laba shay isku darsamaane waxaa loogu magacaabay limancihaa min irtikaabi alfawaaxish in xumaanihii lagu dhaco oo la diidayo in qofku xumaanu ku dhaco oo la diidaya lagu magacaabo waayo ilaahay xad buu sameeyey waana qadaray yani xuduud buu ilaahay yeelay marka xudaad xuduuddaasi lana ziyaadin maayo lana nusqaamin maayo lagana tallaabi maayo xuduuddaasi iminka halkan wuxuu ku sheegi doonaa xadkii zinada iyo xadkii khamriga iyo xadkii sariqada iyo xadkii qadfiga intaasuu shablasanaya intuba waxay ku sugantay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnaha rasuulkana axaadiisan soo socota ee markaas ayaa ayaynu ku arki doonaa culimmaduna fi ljumla way ku ijmaaceen qiyaaska saxiixiina waa keensanaya waana abaalmarin la abaalmarinayo qofkii markaas ee caasiga ahaa ee maxaarimtii ilaahay ku dhacay waktigii ugu horreyay xuduuddu waxay ahayd qaraamaad baa la bixinayey dabeetana waa la nasakhay waxaa lagu naskhay xuduud ayaa lagu naskhay mashhuura xikam fara badan baana ku jira waxa weeyaan xuduuddaasi xikamka ku jira waxaa ka mid a waxaa ku jirta alta'diib waltaطhiir walmucaalaja edbin baa ku jirta qofkii oo la edbinayo lana daahirinayo waxa weeyaan qofkii oo la edbinayo lana daahirinayo baa ku jirta oo qofkii de xumaan tuugnimadi baa laga edbinaya inuu wax qaado oo xoole dadka u dhaco khamrigii baa laga edbinaya oo caqligiisii waxyeelaya zinadii baa laga edbinaya oo waxyeelaysa marka waxa weeyaan nasligii iyo cirdigii iyo nasabkii oo qof la edbinaya markaa wey xadka marka lagu oogana waa lagu daahirinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kafaaro kafaaro u noqonaysa kafaaro looga dhigaya oo kafaaro yani dembigii baa lagaga meedhaya ciqaabkii aakhirana waa kaga baaqsanaya waxa kale ee ku jirta qofkaasi xadka lagu ogayo iyo isaga kayrkiiba waxay u tahay diiditaan qof inuu ku dhaco macsidii macsidii inuu ku dhaco isaga marka uu og yahay xadkaasi in hadduu waxaa macsida la yimaado in xadkaa lagu oogayo wuxuu iska ilaalinaya inuu macsidaa uu la yimaado ku dhaco ayrkiina marka ayrkii arkaan nin qofka marka waxa weeyaan xadkii lagu oogayo iyaguna way iska ilaalin ninkaas wixii uu sameeyey oo kale in iyaguna ay la yimaadaan way iska ilaalinayaan sida oo kale xigamka ku jira waxaa ka mid a maanicatun wa xaajizatun min intishaar ashuruur walfasaad waxay xuduuddani joojinaysaa inay shar uu faafo iyo fasaadku dhulka ku faafo oo uu faafo marka waxa weeyaan tuugnimada ay faafto oo dhici uu faafo oo zinadii xumaanta ay faafto waxaaso dhan bay joojinaysa oo wax aamin baa laga noqonaya waxaa kale ee ku jirta ammaano iyo damaan dadka oo dhan loo ammaan gelinayo dhiiggoodii iyo xoolahoodii iyo cirdigoodii xoolahoodii cidna qaadan mayso xaadi mayso dhici mayso oo kii dhaca ama qaata da xukm xad ba u yaallo oo marka lagu qabto waa lagu ogaya cirdigoodina cidna meel kaga dhici mayso iyo sharaftoodii iyo dee dumarkii ciidana markaa fara xumayn mayso marka ilaalintaas ayaa ku jirta xuduudda oo la oogo kownku waa ku asaxaya oo ku wanaagsanaanaya ummaddu way ku ficnaanaysa dhulkuna waa camirmaya deganaanshaha iyo amniga iyo nicmaduna waa dhammaystirmaysa sharka iyo fasaadkuna waa istaagaya ehelkiisuna waa yaraanaya laakiin marka xuduudda laga tago waa badanaya waxaas markii qisaastii laga tegey dilkii baa farabatay oo waa lislaynaya oo dhiiggiiba bato oo qofka si dhib yar buu qofka u dilaya waayo wuxuu og yahay ama inuu baxsanayo ama in mag la bixinayo ama in inta la xidho ama nin halka ku jirayo oon cidini dilayn buu og yahay marka haddii qisaasta ay socon lahay ama cidini cid may disheen xuduudda haddaan la oogi lahaa tuuggu waa yaraan lahaa oo qofka tuugga ee wax dhacaya iyo kaa dadka boobaya iyo kaa dadka dariiqa u fadhiisanaya ee waxa weeyaan qaadanaya waa wada yaraan lahaay waayo qof wali wuu baqanaya waa baqanaya suldaanka iyo xaakimka waxaa loo yeedhay in suunkiisa laga baqdo oo waxa weeyaan yani jeedarkiisa oo dadku dadka qaar ka midi cabsiba wax ku qaado wax ku leeyahy dadku isku wada mid maaha nin baa wax sheeg wax ku leh marka wax loo sheeg qaata ninina wuu wax ku leeyahay cabsi ayuu wax ku leeyahay marka dadkii in la cabsi geliyo oo dadkii marka waxa weeyaan lagu cabsigeliyo qofkii waxaa la yimaada in arrinta noocaasa uu leeyahay marka marka laga tago xuduuddaasi dee sharki iyo xumaanta waa iyo fadaaixdii way badanaysa waana macruuftaasi waay waana min raxmat illahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy sheikh lislaam ibnu taymiya raximah allah alxuduudu saadirat can raxmati lkhalq xuduuddu wax kale maaha waxay kasoo filaysaa naxariis khalqiga loo naxariisanaya awgood awgeed iyo ixsaan iyo wanaag lala doonayo khalqigiiba loo naxariisanaya waa xuduuddan la oogaya dadkan la ciqaabaya wax kalaba maaha waa naxariis waa naxariis min allah iyo wanaag lala doonaya dadki sidaa daraaddeed baa waxa cuntamo buu leeyay liman yucaaqibu nnaasa calaa dunuubihim qofka dadka ciqaab ciqaabaya ee dunuubta ay galeen ku ciqaabaya ee xadkii ku oogaya inuu arrintaa u qastiyo inuu dadka ula naxariisanayo ixsaanna markaasi ula doonayo waa inuu qastiya sida waalidku waalidku siduu weladkiisa u edbinayo waa saasoo kale waalidku weladkiisa markuu edbinayo waa waxa uu tarbiyadeynaya waana min baab arraxma naxariis iyo ixsaan iyo wanaag ula doonayo weeyaan wuxuu doonaya inuu toosnaado oo xumaantu iska ilaaliyo saasuu u edbinaya iyo wuxuu wa kama yaqsu abiibu mucaalajat almariid iyo sida dhakhtarku u marka waxa weye dawaynayo qofkii xanuunsanayay saasoo kale qofku inuu qasdiyaa marka waa min raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala xuduudduna qofka ku dhaca lagu oogi maayo ilaa laba shardi la helo xuduudda inuu mid noqto oo dhan laba shardi marka la heluunba lagu oogaya shardi kood waxa weeye an yakuuna murtakibu ljariimati baaliqan caaqila qofkan dembiga ku dhacay jariimada ku dhacay waa inu noqdo qof baaliqa qaan gaadhay ilmihii yaraabaa ku baxay waa inuu caaqil yahay kii majnuunka ahaa waalnaabaa ku baxay waayo rasulku wuxu rufica alqalamu can halaath saddex baa qalinka laga rafciyey saddexdii markaa waxaa ka mid ahaa asabiy xataa yaxtalim والمجنون حتى يعقل وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني كي موالنا إلا أنتو عقل جيسي سونا قنايو iyo kii waxa weeyaan ilmihii yaraa intuu qaangaadhayo iyo kii hurday markaa yani naam xataa yastayqi shardiga labaad waxa weeye an yakuna caaliman bitaxriim inuu yahay qof og inuu shaygan xaaraan yahay zinada inay xaaraan tahay waa in og yahay tuugnimada inay xaaraan tahay waa in og yahay khamriga in la cabaa inay xaaraan tahay waa in og yahay marka qofkaasi markuu saa u og yahay waxa weeye xadkoo lagu ogaya laakiin hadduuna garanaynba inay waxani xaaraan yihiin uu jaahilba ka yahay waa qof islaamnimada ku cusub oo imika soo islaamay ama waa qof baadiye ku noolaayo oo sharaa'icda islamka waxba aan ka garanaynin qofkaas oo kale waa loo cudur daaraya waana la baraya xadkiina lagu ogi maayo waxaa markaa cumar ibn khataab iyo cuthmaan ibn cafaan iyo cali bin abi talib waxa laga wariyay inay yidhahdeen radia allahu canhu laa xadda ilaa calaa man calima xad lagu ogi maayo ilaa qofka qofka og mooyaane qofka og unba xadka lagu ogaya saxaabadana cid ku khilaaftay ma jirta baa la yidhi labadaa shardi marka la helo labadaa shardi marka la helo xadkii wuxuu noqonayaa in la ogo ayay noqonaysaa labada shardi hadda la waayana xadkii la ogi maayo waay marka waxaa ka soo baxay kii aan carruurtii oo kale xuduud lagu ogi maayo kuwii caqliga aan haynin ee caqliga uu ka tegayna xuduud lagu ogi maayo dadkii juhaasha ahaaya ee aan garanaynin in waxani xaaraan yahayna xad laga ogi maayo marka shuruudo kale oo mala zinadii oo kale shuruud baa loo dhigay marka wayna arki doona insha allah laba shardi baa ugu muhiimsan wuxuu sheekhu raximah llah can anas bni malikin radia allahu canhu qaala qadima naasu min cuklin dad baa yimid reer cukliya aw curayna ama reer curayna ah shaku raawi faاjtawuu almadiinata madiina ayaa ay ku xanuunsadeen marka ijtiwaagu waxa weeyaan ijtawuu min aljaw waxaana daa-un fi ljawf waa cudur caloosha ku dhaca qofku uu xanuunsanaya caloosha markaa wuxuu la qabsan waayayaa maalan beled buu ka imanaya beled kula imanaya beledkaa kula markuu yimaado la qabsan waaya marka hadda waa xanuunsanayaa cudur caloosh ku dhaca weeyaan waa inkaa calooshiiba xanuuntay fajtawu lmadiinata madiine ayay karahsadeen oo ay ku xanuunsadeen faamara lahum nabiy yani way la qabsan waayeen faamara lahum nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu u faray biliqaaxin waxa weeyaan geel ama halo irmaan ayuu faray in caanuhu cabaan faamara lahum nabiyu sal ly slama biliqaaxi liqaaxu waxa weeyaan waa geela caanaha leh halaha caanaha leh caanaha lagala siiyo yaa liqaax la yidhaahdaa geelaas buu faray in la siiyo wa amarahum waxa uu faray an yashrabuu min abwaaliha kaadideeda inay cabbaan wa albaaniha iyo caanaheeda isku darsanayn si cabaya caloosha way dawowta fanalaquu waa tegey geelii buu raaiya raaceen de waa la siiyey markaa ninka nimankii geel ilaalina waa la raaciyey falamaa saxuu markay caafimaadeen qataluu raaciya nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ninkii geela u ilaalinayay bay dileen wastaaqu nicam geelina waa kaxaysteen horaba waa ka kaxaysteen fa jaa alkhabaru warkii baa yimid fii wali nahaari maalinta gelinkeedii hore ayuu warkii soo gaadhay madiina fabacaa fii aahaarihim raadkoodii buu ka daba diray ciidan buu ka daba geeyey falama irtafaca annahaar maalintii markay kor noqotay yani markay barqo noqotay de gelin hora jia bihim waa lala yimi jia bihim waa la keenay faamara bihim waa faray oo faquطicat aydiihim gacmahoodii baa la gooyey iyo waarjuluhum lugahoodii min khilaafin swiidaar baa loo jaray wasumirat acyunuhum indhihiina waxa weeyaan waa la musmaaray yani waxaa loogu indha kula masaamiirooda waa laga soo saaray wa turikuu fi lxarati kulaylkii baa lagaga tegey yastasquuna iyaga oo waraab dalbaya falaa yusqown lamana waraabinayo qaala abu khilaaf fa haaulaa'i kuwaasi saraquu way xadeen wa qataluu way dileen wa kafaruu bacda iimaanihim markii ilaahay rumeeyeen dabadeed bay gaaloobeen وحاربوا الله ورسوله إلهي يا رسول كيسنا وإلا دقالمين أخرجه الجماعة اجتوت البلاد إذا كرهتها ما كنت عندي بعضها وإن كان موافقة واستوبأ واستوبأتها إذا لم توافقها وما كأنك وافقين بلد كي كهولي ما يا الله واي نمن كان رسولك يمادن عليه الصلاة والسلام قبيل بيهايان غير عكل لا يراهو وقبيلة عدنانية نسبت إلى عكل مركا qabiilkaas ay ahaayeen way soo islaameen rasuulkii u yimaadeen markii madiina yimaadeen way ku xanuunsadeen magaaladii bay la qabsan waayeen markaa cudur caloosh ku dhaca oo calooshiiba markaa laga qabtay oo beledkii ay ka yimaadeen iyo beledkanay yimaadeen baa kala mid noqon kara ay la qabsan waayeen beledkanay joogaan dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey geelii ayuu geelii sadaqada ama geelii uu hayay ayaa uu yidhi geelaa kaxaysta geelaas waxa weeyaan caanahooda iyo kaadidooda isku darsada oo cabba ood ku caafimaad siina sidii bay sameeyeen way isku darsadeen way caafimaadeen markay caafimaadeen ay marka waxa weeyaan dad ay noqdeen nool oo dee dacfigii iyo taagdarnidii ay ka soo noolaadeen ayaa waxay dileen ninkii geela ilaalinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam welibana waxaa la yidhi sida iminka waxa weeyaan iyaga dee lugihii baa la jaray oo waxa weeyaan indhihii baa laga soo saaray oo ninkaan markii dileen saasay ku sameeyeen baa la yidhi indhihii bay ka soo saareen isaga laftiisii oo dabeetana waxa weeyaan way googooyeen markay saa u dileen bay ayay kaxaysteen xoolihii markay xoolihii kaxaysteen dee diintana way ka ridoobeen way ka noqdeen markaa warkaa rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam markuu warkuu yimid ayaa ciidan laga daba daray oo markan uu leeyahay xadiidku fabacata fii aahaarihi raadkoodii buu ka daba diray yani ciidan baa laga daba kaxeeyey deetna waa waa la gaadhay waa lasoo qabtay waa la keenay deetna waa la ciqaabay ciqaab baa yaa loo geystay sidii ayagu ay ninkii ay dileen u geysteen oo kale baa iyagana loo geystay oo indhihi ay kasoo saareen baa waxa weeyaan iyagana dee saasoo kale yaa masaamiir loogu indho kuulay gacmihiina waa la jaray lugihiina waa la gooyey si isweydaar ayaa loo gooyey marka marka waturikuu fi lxarati yastasquun falaa yusqabu banaankaa lagaga tegay iyagoo waraab dalbaya oo biyo doonaya inay cabaan lamana waraabin markaa saxaabigu cilladda ayuu sheegay wuxuu leeyahay fa haaulaa'i saraquu inta dembiyey galeen way xadeen xoole xadeen wa qataluu waxbay dileen wa kafaruu bacda iimaanihim way ridoobeen diintiibay ka noqdeen waxaarabu llaha warasuulahu ilahay rasuulka soo dagaalamo banaanka fadhiistaan dadkii leynayay markaa oo xoolihiiba dhacay intaas oo dembi bay galeen deetna waxay mutaysaneen in saa loo galo xadiidkan fawaaid dhowra waa ku jira ta ugu horeysa waxa weeye haddii oo masalada uu xadiisku ka hadlayo waxa weeye nimanka muxaaribiinta la yidhaahdo ahlu fasaad in san loo ciqaabayo إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيات القرآن كيسوا فقصين هنا وحال إلى هذا قلباسي آه المحاربين بال إلى هذا آه وحوي هو ضدك إلهي يا رسول كيسلا دقالما يا وسيولا دقالما يا وحويان dadkii bay banaanka intuu fadhiistaan bay laynayaan xoolahoodina ay dhacayaan marka waa la ciqaabay ciqaabkoodu waxa uu noqonaya sida aayadda qur-aanka ku taalla in la del in la laayo ama la deldelo ama lugihii iyo gacmihii si isweydaara loo jaro ama la mustaafiriyo oo beledka laga mustaafiriyo marka gacanta lagu dhiga lasoo qabto ibn cabbaas baa aayadda qur-aan ka tafsiiriyey wuxuu yidhi waa la dilayaa oo waa la deldelayaa haddii uu xoolna dhaco hadduu xoolihii uu dhaco waxna uu dilo banaanku dariiqu fadhiistay waa ninkaa dariiqa dadka u fadhiistay dhacaya xoolahoodina uu qaatuuna laayo waa la deldelayaa waana la dilaya haddii markaa uu laayo una xoolihii una qaadanna waa la dilaya oo la deldeli maayo hadduu xoolihii keliya u qaatana oo dadkii cabsi geliyana gacanta midigii lugta bidix asi isweydaara loo jaraya gacanta midigna waa la jaraya lugta bidixna waa la goynaya isweydaar hadduu dadka cabsi keliyo keliya oona xoolahoodina dhicin waa- waa la mustaafirinaya waa la mustaafirinaya sidaas buu marka aayadda qur-aanka ugu tafsiriyay ibn cabaas radia allahu canhuma xadiidkan waxa weeyaan ishkaal baa ku yar jira oo halkuu ishkaalku kaga jiraa waxa weeye rasuulku sala allahu alayhi wasalam nimankan waa gogooy lugihii baa la jaray gacmihii baa la jaray indhihii baa laga soo saaray banaankaa lagaga tegay iyagoo geedoonayna cabaan lama waraabinin sharciguna waa diiday in qofka xubnihiisii la jaro ahlucilmigu markaa waa isku khilaafay bal xadiidku waa mansuuqo waxaa lagu nasakhay axaadiidta tilmaamaysa inay xaaraan tahay in qofka la gooyo la jirhkiisa la jarjaro qola waxay idhahdeen mayane xadiidkan waxa uu ku yimid yani nimankani waxay dileen rasuulka sala allahu alayhi wasalam ninkii geela u raacayay sidan bayna u galeen siday u galeen baa iyagana loo galay oo qisaastu waxa weeyaan qofkii siduu u dilo waxbaa loo dilay isagana marka sidii wax u dileen baa iyagiina loo dilay markaa ninkii ay dileen bay sidan u dileenoo ayagana sidiibaa markaa loo galay baa markaa la yidhi axaadiidta qaar ka midna saas waa kusoo aroorta waa ku timid waxaa kale xadiidka uu tilmaamayaa aynu ka qaadanaynaa qofka murtadka diintiisa ka noqday in la dilayo sida xadiiskii xagga hore aynu kusoo aragnay jamaacada koox haddii qofka keliya disho koox baa qof keliya dishay kooxdaasina way wada wadaageen dhammaantood dilkii qofkaasi waa la wada dilaya iyagana yani hal qof oo keliyihi haddii uu marka waxa weeyaan ay hal qof oo keliya haddii ay koox dhan iskugu tagto oo qo- kooxdaasi ay disho oo dhiiggaasina ay wada wadaagaan dhammaan waa loo qisaasay waa loo dilaya iminka nin keliya dilan oo raaci kii geela ilaalinaya waa loo wada laaya waxaa kale xadiidka laga qaadanayaa oo uu tilmaamayaa geela amaba xoolaha hilibkooda la cuno kaadidoodu waa daahir intaas maaha maxaa uga daliila xadiidkaas waxaa uga daliila rasuulku wuu siiyey wuuna ku daweeyey shay nijaasa waxa laguma daweeyo waana xaaraam shay nijaasa wax lagu daweeya shay xaaraan in laisku daweeya waa xaaraan nijaastana in laisku daweeya iyadana waa xaaraan shay xaaraanana ilaahay dadka umuu gelinin ee waxa weeyaan dawo dawo umuu gelinin tadaawaw cibaad allah walaa tatadaawa bixaraam rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam addoomihi ilaahay isdaweeya xaaraan lakin ha isku daweynina isdaweeya oo dawada qaata laakin dawo xaaraana shay xaaraana ha isku daweynina marka nijaastu waa xaaraan in la isticmaalaa shay kasta oo nijaasi waa xaaraan lakin shay kastoo xaaraan nijaas isagu maaha maadaama caynkaasay tahay hadday markaa kaadidii xooluhu haddii ay yihiin nijaas dee xoolo kuma daweeyeen rasuulku waxba kuma daweeyeen haddana laba daruuro daruuro yani tani daruuro maaha oo shay xaaraan ah waxba laguma daweeyo waxaa rasuulku sheegay shay xaaraanana inuu ilaahay dawo una gelinba shay xaaraan dawo inuu ilaahay gelin marka waa daahir wey oo jirka hadday gaadho dee waxa weeyaan wuu iska nadiifinayaan qofka oo maradii haddii dee kaadidii kaa gaadha masaalad waa nadiifinaysa waad iska maaraysaa jirkiina waad iska maaraysaa laakiin dee nijaas maaha dee nijaasba maaha mar haddaa lali nijaas maaha dee salaadda xun yeeli maysa ya salaadda saxiix bay noqonaysa waxa kale kutusaysaa yani geelu caanahoodu waa waa dawi wey oo dee way way fiican yihiin oo maaragtay xoolaha waxay sida siyaabaha ugu fiican waxaa kamid baa layidhi caloosh horta ugu fiican yihiin kaadidoodii iyo markaa waxa weeyaan een caanahooduba waxba lagu daweynaya kaadidii caanihiina dawaaba dawo oo calooshiibu dawo tahay oo madhicirkay furaan baa layidhi ibnu qaymna kitaabka zaadulmacaadku kaga warramaya fawaa'idka ay leeyihiin waayo geeli dhir fara badan oo kala duwan buu cunaya marka maadaama dhir badan oo kala duwan cunayo dhirtaa faraha badan leh ilan dhirtani dawada ku jirtaaye dhirtaa faraha badan le kala duwan oo cunayo ayaa sababaysaa inay markaa caanihiisa ay wanaagsanaadaan waay عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا وحي إلهين إن رجلا من الأعراب من أعراب كمذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بويمت فقال يا رسول الله رسولك إلهي أنشدك بالله أنشدك الله إلهي بان قدارني أنشدك الله أنشدك micnaheedu waxa weeyaan as'aluka biاllah ilaahay baan kugu weydiinayaa wey as'aluka biاllah oo micnaheedu waxa weeyaan udakiruka marka waxa la yidhi asalkeedu wuxuu ahaa rafcu sawt sawtkoo kor loo qaado min qawlihim nashadahu ida sa'alahu raafican nashidatahu wahiya sawtahu waa qofku markuu sawtkiisu kor u qaado markuu wax weydiisanayo buu kor u qaadaya sawtkiisi iyo codkiisu buu kor u qaadaya marka anshuduka anshuduka allah waxa weeyaan as'aluka billah raafican sawti ilaahay baan kugu weydiinaya ilahay baan wax kugu weydiinaya anigoo sawtkiga kor u qaadaya marka suaal as'aluka billah buu leeyay ilaa qadayta baynana ilaa qadayta baynana halkan ahlucilmigu waxay idhahdeen waa ficilkii oo loo isticmaalayo bacda alistithnaa bita'wiili lmasdari masder oo loo awilayo oo micnaheedu wuxuu noqonayaa waana meelaha ficilkuu dhaco xagga isamka ficilkiibaa dhacaya mawqica alismi oo micnaheedu wuxuu noqonaya laa as'aluka ku weydiin maayo ila alqadaa bikitaab illah anshuduka billah ilaahay waxaan kugu weydiinaya ilaa qadayta baynana bikitaab illah ay ila alqadaa bikitaab illah kitaabka ilaahay nagu xukuntid uun baan ilaahay wax kugu kugu weydiinaya ilahay kugu weydiinaya waxaa kale ee la yidhi ilaadu waxay dhacaysaa jawaab lqasam dhaartaa jawaabteedii oo micnaheedu wuxuu noqonayaa as'aluka billah anshuduka allah ay as'aluka billah ilaahay baan kugu weydiinaya oon kugu dhaarinaya ilaa qadayta baynana bikitaab illah ay laa tafcal shay-an ila alqada wax kale ha samaynin inaad nagu kala xukuntid kitaabka ilaahay mooyaane inaad kitaabka ilahay nagu kala xukuntid mooyaane marka yani ficilka qadayta wuxuu qabaa fi ta'wiil almastar mawqic ismiga iyo markaa dhacay ilaa qadayta baynana ay ila alqadaa bikitaab illah kitaabka ilahay mid nagu xukuntid baan kugu weydiinaya ilaahay marka su-aasha meesha taalla waxa weeye culimmadu waxay leeyihiin waa min baabi ta'kiid ila alqadaa bikitaab illah markuu leeyahay ilaa qadayta baynana bikitaab illah kitabka waa nagu kala xukuntaa markuu leeyahay waa min baabi ta'kiid oo ta'kiidku micnaheedu yani wuu adkaynayaa un oo meesha micnaheedu ma aha mafhuumka kitaabka ilahay meesha yani waxaan kitaabka ilaahayna wax lagu xukumo meesha ma yaallo rasuulku wuxuu ku xukumayey uun kitaabka ilaahay waxaan kitaabka ilaahay waxba kuma xukumaynin marka muxuu u keenay baa layidhi maadaama rasuulku sal alla slam yaxkum laa yaxkum ila bikitaab illah kitaabka ilahay wax kale isagoo adin waxba ku xukumaynin oo wax waxu ku xukumaya kitaabka ilaahay uu yahay hadda muxuu su-aasha u keenay ninkan acraabiga waxay ku jawaabeen culimmadu ana dalika min jufaati alacraab acraabta nimanka reemiyigii dadka kale way ka yaraa maaragtay adag yihiino dee fogaanshaha ay dadka ka fog yihiin iyo culimmadii ay ka fog yihiin majaalista cilmiga ay ka fog yihiin baa jafaagu iskaga badan yihi markaa min jifaat alacraab baa leeyahy ilaa qadata ilaa qadayta baynana bikitaab illah waxaan ila alqadaa bikitaab illah kitaabka ilah nagu kala xukumi doonta faqaala alkhasmu alaaakharu ninkii kale la doodayay wuxuu yidhi wahuwa afqahu minhu waana ka cilmi badnaa nacam haa buu rasuulka ilah faqdi baynana bikitaab illah kitaabka ilahay nagu kala saar oo nagu kala xukum yani kitaabka ilahay xukunkii kitab waa xukunkii weeyaan wa'dan lii ii ogolow inaan hadlana ii ogolow buu yidhi faqaala nabiyu sal sl qul hadal buu yidhi faqaala wuxuu yidhi ina bnii kaana casifan calaa haada ina bnii inankaygu kaana casifan calaa haada ninkan ayuu shaqaalo u ahaa casiibku waa ninkii la kiraystay ee loo shaqaynayey markaa shaqaynayey way ajiirkii wey kanuu shaqaalo u ahaa fa zanaa biimra'atihi gabadhiisii buu ka zinaystay wa innii ukhbirtu waxaa la ii warramay anna cala bnii alrajm inankayo in lagu leeyahay rajmin in marka waxa weeyaan la rajmiyo fabtadaytu minhu waxaan ku furtay waxaan ku furtay bimi'ati shaatin boqol laxaad iyo wa waliidatin addoon intaasaan ku furanaya si aan loo rajmin fasa'altu waxaan weydiiyey ahla alcilmi culimmadii baan weydiiyey fa akhbaruuna waxay iga warrameen annamaa calaa ibnii jaldu miatin inankayga in lagu leeyahay oo keliya uun boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad in la mustaafiriyo intaas weeyaan boqol jeedalna in lagu dhufto sanadna la mustaafiriyo fa akhbaruuna waxay iga warrameen annamaa cala bnii inankay korkiisa inuu yahay uun jaldu miatin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad mustaafirintii wa anna cala imra'ati haadaa kan gabadhiisana in lagu leeyahay arajmu in la rajmiyo oo dee markaa dhagax lagu dilo faqaala rasuulu lah sal slam nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allah nafteeda gacantiisa ku sugan tahaye laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illah dhexdiina ku xukumee oo ku xukume kitaabka ilaahay alwaliidatu adoonta iyo walghanamu adhigu raddun calayka ay marduudun calayk shi lagu celiyey wey lagaa aqbali maayo shay xaq ah laguma furto lacag lagu furan maayo mamnuuc xaraam wacala bnika jaldu miatin inankaaga waxaa lagu leeyahay oo korkiisa ah boqol jeedal jaldu miatin boqol jeedal wa taqriibu caamin iyo sanad oo la musaafiriyo wa ina cala imra'ati haadaa ninkan gabadhiisa korkiisa waxaana alrajmu in la rajmiyo in ayadu dee gurbay soo martay e reer bay leedahay waqdu yaa unays unays oo kallah buu yidhi lirajulin nin min aslama nin reer aslama ayuu ahaa cala imra'ati haadaa ninkan gabadhiisa ku kallah ninkan gabadhiisa ku u tag buu yidhi waqdu tag yaa unaysu lirajulin min aslam markaa unays baa loogala jeedaa waa nin reer aslama cala imra'ati haadaa ninkan gabadhiisa u tag fain ictarafat hadday qirato xumaantaa lagu sheegay farjumha rajmi faqada calayha waa ku kallah waa u tegay factarafat waa qiratay faamara biha rasuulu lahi sal la slama waxa uu rasuulka la rajmiyey oo farujimat waa la rajmiyey alcasiif alajiir casiifku waa ajiirkii weeyaan casiif alajiir casiifku waa ajiirkii weeyaan uqdu ay imdi wasir soco weeyaanoo u tag markaa gabadhaas xadiidkan waxa uu tilmaamaya laba xukun zinada waxa weeyaan qofkii zina ku dhacaa waa laba midkoodu inuu qofkaasi nin reerlow yahay ama guur saxiixa soo maray iyo inuu yahay qof aan guur aan arkin oo dhalinyaro ah haddii uu markaa uu yahay qof reer soo maray ama reer leh guur saxiixa xukunkiisu waxa weeyaan in la rajmiyo dhagax lagu dilo waayo ilaahay subxana wa tacala dee ninkan wuxuu ku galladaystay bizawja reerka uu leeyahay baa lagu galladaystay beytna waa asaasay reerna waa sameeyey reerkii wuu gurguriyey marka fa bixijaarati yurjam sina agga horen kusoo marana waay in markaa la rajminayana dee kitaabka ilaahayna waa ku sugan tahay sunnaha rasuulkuna waa ku sugan tahay kitaabka ilaahay ashaykh washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma waa la nasakhay mansuukh yani lafda lakin xukunkeedu waa jira sunnaha rasuulkana calayhi salaatu wasalam waa kan in halka inoogu taalla qofkii markaa guurka soo maray xukunkiisu waa sidaas kii kale isaga waa la musta waxa weeye sanadna waa la mustaafirinaya boqol jeedalna waa laga jaraya boqol jeedal baa jirhkiisii dhabarkiisi laga jaraya oo marka xoogna aan ahaynoo dee qofka aad aan loola dhacayn aayarna aan loola dhacayn in yarba waxoogaa kor loo qaada waa la xanuujinaya in la xanuujiyo wey marka jaldoomi ah waa taqriibu caamin sanadna waa la mustaafirin doonaa raggii dumarka waa ka siman yihiin gabadhina boqolkaa jeedal wey sanad ma la mustaafirinaya mise lama mustaafirinaya waa laba qowl ahlucilmigu ay leeyihiin culamada qaarkeed waxay yidhaahdeen dumarka lama mustaafirinay haddaa beled kaliga mise beled kale la geeyo dee xumaan iyo markaa wuxuunba usii berini doontaa ee iyaga raggiunba la mustaafirinayaaye dumarkii lama mustaafirinayo jamaaca min ahlicilmi waxay yidhahdeen waa la mid raggii dumarku waa isku mid gabadhii waa la mustaafirinayadana waxaan la raacinayaa maxramkeed aabbaheed walaalkeed adeerkeed awowgeed dadkii maxramka u habaa la raacinaya oo sanadkaa sanad baa la mustaafirinaya beledkii ay marka xumaanta ku samaysay laga mustaafirinaya waana qowlka saxiixa sawaabka ah waa isku mid rag iyo dumarkii labadaba oo intaas waa leeyahay horta xukunka xadiiskuna tusinaya waa kaas waxaa kale xadiiskan na inoogu jirta xadiis xagga dambe inoogu iman doonta ku arki doonaa qofka marka xadka zinada lagu oogayo laba arrimood midkood waa in la xelaa kow markaynu ka nimaadno xagga hore shuruuddii loo soo dhigay oo ahayd inuu baaliq caaqil yahay iyo inuu yahay caalim bitaxriim labada waxa dheer inuu qofku uu qirto wuxuu rasuulku yidhi alayhi salaam u tag gabadha u tago hadday qirata buu farjumha waa la weydiinayaa hadday qirato tirahdo xumaantaasi waa jirtaa oo waan sameeyey oo ay qirato xadiidka xagga dambe noogu iman doonta aaye ay qirato iyadoo maskaxdeeduna ay saafi tahay wax khalal inuu ku jirin aan lagu qasbin oo wax qasbina meesha aanu oolin oy iyadoo caynkaasi ah oo caafimaad qabta caqligeedu caafimaad qabo aan wax qasbina uuna jirin haddii ay qirato ama qofku wa uu qirtoba rag iyo dumarku dana ha ahaadee qof hadduu qirto xadkoo lagu ogay waa qirashada iqraar taka labaadee lagu ogi karaan waxa weeyaan in lagu markhaati kacda qof hadduu hadduuna qiran laakiin ay dad arkeen indhahay saareen iyaduna shuruud bay leedahay waa in afar qof waa inay yihiin arbacatu rijaal afar rag a weyna yihiin afartaa rag ahoo caadiliina qaar aan caadiliin ahayn oo aan cadaaladooda la gelinin laxba laga aqbali maayo afar waa in noqdaan afar hadday ka yaraan saddex qof hadday yimaadaan oo yidhaahdaan maxkamaddii qofkaas zinaan ku aragnay haddii mid afraad ay keeni waayaan ayagaa laga jaraya xadulqadfi iyagaa laga jaraya sideetan jeedal oo qadfiya waa ina afar rag ay noqdaan waa ina afartuba caadiliin noqdaan waa inay arkayaan bisariixi wuquuci lfaaxisha xumaantu marka dhacaysa waa inay indhaha ay saaraan afartuba hebel baa arkay oo iiga warramay maya iyo gurigay sii gelayeen iyaduna maya albaabkay soo xidheen maya waa in xumaantii oo dhacaysa indhahay saareen ma aragteen baa la leey marka waa inay arkaan yani waa la adkeeyey soo ma aragti si ciyaar ciyaara maaha haddii kale waxaa qofka ku dhacaysa in isaga laftiisii laga jaro maxay xadkii xadulqadfigii baa laga jaraya hadduu caddayn waayo marka tuhun kuma shaqaynayo waa in ay indhaha ay saaraan iyadoo xumaanta ay dhacayso waa inay indhaheeda ay saaraan markaasa xadkii lagu ogaya laakiin haddii intaas ayna jirin yaa qofkii qofkan zinada ku ganay isaga ayaa laga jaraya maxay xadkii la odhan jiray xadulqadfi ayaa laga jaraya labada arrimood markaa ayaa qofka xadkii loogu ogaya fawaa'idkanana xadiidka waa ku jiraan fawaa'idka ku jira xadiidka waxaa ka mid a xuduudda la aqbali maayo in wax qof isku furta adduun xad buu ku dhacay adduun buu isku furanaya may laga aqbali maayo adduun inuu isku furto wuxuu rasuulku yihi alayhi salatu wasalaam addoontii iyo xoolahaagii adhigii boqolkii neef adhig ahaa waa marduudun calayk raddun calayka iyo marduudun calayk kamu aqbalin laabudda min iqaamatihi calaa mawaaqicihi waa in waa in markaa xadkaasi laa sidoo kale xadka in la qofka qofka hadduu xad ku dhaco in loo shafaaco qaado xaaraam weeyaan mar yani marka imaamka ay soo gaadho in la shafaaco qaadaa mamnuuc weey atashfacu xaddan min xuduud illah buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam gabadhii reer makhsuumi marka waxa weeyaan inta dadka xoolaha ka qaadato marka dambena dafari jirtay rasuulku yidhi waa gacanta hala jaro ayaa nimankii quraysheed aad bay marka uga xumaadeen oo niman shara nimanta maara sharaf lay ahaayeen oo waxay ka baqdeen gabadhaas inay markaa dee adugu fadaxadii waxaas marka way ka xumaadeen waxay idhahaan rasuulka ilahi inu tagno aynu kala hadalno yaa kala hadli karaa usaama ibnu zayd oo rasuulka aad u jeclaa ayidha ninkaan u dirno aan ku dhahno rasuulka qoladaa ugasoo gabadha uga soo shafaaco qaad deetana waa u yimid oo gabadhii buu kala hadlay aad buu rasuulku u xanaaqay aad buu cadhooday wuxuu uhi atashfacu xaddan min xuduud illah xad xuduudda ilaahay ka mida miyaad u shafaaco qaadaysa haddii imaamkaba soo gaadho hadday soo gaadho xaakimkii lama shafaaco qaaday mamnuuc weeye waa ku qabsaday markaasuu wuxu uhi walow ana faatimata bint maxamed saraqat laqatactu yadaha inantayda faadimo hadday wax xadi lahayd gacantan jari lahay yaa xadkii marka waa cid shafaaco qaadi karta xaaraam weeyaan la shafaaco qaado waay waxaa kale xadiisku markaa ka muuqda ama inuu naqsinayaa jafaa اlacrab libucdihim can اlcilmi wاlculamaa wamajaalis اlcilmi wاlaxkaam wاlaadaab can cubayd illah عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ودي عن الأمة أدونتي إذا زنت مركز زنيسته ولم تحصن أنا نجورس أن أن أنا مركز جورسنين إحصان ك أدونتا لا بقول بكتشرة التزويج إنما كانوا يجوركي إن جبردي أي جورسته أما لا جورسته ولا هم معنيه marka walam tuxsan ay lam tatasawaj may guursanin weeyaan waxaa kan lagu micnaya alcitq walam tuxsan lama xorayn wey lama xoraynin waa qof markaa xora maaha labada tafsiir ba wala saaray qaala wuxu uhi in zanat hadday zinaysato fajliduuha garaaca uma in zanat hadday mar kale ay ku noqotona fajliduuha garaaca uma in zanat hadday ku noqoto oo mar saddexaad ay zinaysateen fajliduuha garaaca uma bicuuha iibiya waba bidafir xarig yarna halinka siistaya iska iibiya قال ابن شهاب ولا أدري قرن بعد الثالثة أو الرابعة وتي صدحات ستة أفراد من أسبوعين كاي الضفير الحبل وحرج إنك وقول ابن شهاب ضفير تاس مقحبل كفر سري وقول ابن شهاب واي طبعا نقصنا يا أدونتنا إن حد كل جوجي أدونتنا حد كل جوجي لكن إشكال كبير ترى وحويان حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم آه waxa weeye xadiidka waxaa su-ila can nabi sal slam calaamata idaa zanat walam tuxsan gabadhii may ixsaankaas bay culimadu isku khilaafeen marka waxay idhahdeen ixsaan micnaheeda haddaan la may guursanin waxay noqonaysaa haddii ay guursatay inay la mid noqoto gabadhii xorta ahayd oo la rajmiyo ay guur soo marto laakiin sidaa maaha waxa weeyaan ayadda qur-aanka waxaa ku timid muxsanaadka dumarka muxsanaadka ayadda qur-aanka kuso ku timid waxa weeyaan faidaa axsanna adu yani ayadda qur-aanka suuratu suuratu nuur waa dumarkii muslimaadka ahay aan guursanin ya iyo suuratu suuratu nisa dumarkii muminaadka ahay aan guursanin muxsanaadka ahaa cadaabka ay leeyihiin kala barhkood bay leedahay nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab samayn ya nisfu ma cala almuxsanaat min alcadaab marka cadaabkaasina waa waa jaldigii weeyaan ee rajbintii maaha marka waa kuwii aan guursanin weeye marka waa lagu itlaaqaya wax dhibaatana mala taas marka iyaga addoomihii konton jeedon baa laga jaraya un haddii guur soo maraan iyo haddayna soo marin labadaba haddii zinaystaan waa waxaa lagu dhufanaya konton jeedal baa addoomihii lagu garaacaya marka dambe hadduu qofku ka joogsan waayo waa la iibinaya walo wax yaroo xaqina dhax lagaa sistabe waa la iska iibinaya ibnulmuraqin wuxuu leeyahay fain qulta kayfa yanbagii lahu baycuha ligayrihi sidee u cuntantaa inuu qofku hayrkii ka iibiyo wayardaa liakhiihi lmuslim qofkii walaalkii muslimkaanoo uu raali ugala noqdo maa laa yardaa linafsi wuxuu naftiisa raali una uga ahayn siduu qof walaalkii muslimo raali ugala noqonaya inuu ka iibiyo waxay waxaa jawaabtay noqonaysaa buu yidhi lacallaha an tastacif waxaa suuragal ah inay dhoorsoonaato qofkii iibsaday inuu inuu dhoorsoonaysiiyo ama uu ixsaan u sameeyo ama uu guuriyo iyo kuyaga lamidka ah marka inay sidii hore iska wax iska bedelaan baa suuragala can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ataa rajulu min almuslimiin in muslimiinta ka mid ayaa u yimid rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wa huwa fi lmasjid isagoo masaajidka ku sugan masaajidka dhex fadhiya fanaadaahu waa u dhawaaqay yaa rasuula allah inii zanayt waa qiranaya marka xumaan baan ku dhacay marka xadkiigu og buu leey xadkii igu og iimaankiisi baa soo kaxeeyey oo keenay oo xumaantiinu qabsado u diiday faacrada canhu waa ka jeestay fatanaxaa tilqaa'a wajhi xaggii hore haddana kaga yimid faqaala yaa rasuula allah inii zanayt waan zinaystay faacrada canhu haddana waa ka jeestay حتى ثنى ذلك إلا وكعل عليه عليه أربع مرات حتى ثنى ذلك عليه إلا أرنك وكعل عليه رسولك أربع مرات أفر ترم كعلي وكجست وكسور وكسور هذا وكجست وكسور أفر تير فلما شهد على نفسي نفسي مركو مرخاتك أي أربع شهادات أفر مرخاتي أفر تير markuu naftiisu ku markhaati kacay dacaahu rasuulu llah rasuulka uu yeedhay sal allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu ku yidhi abika junuunun waa mawaalli baa kugu sugan miyaad waalan tahay abika junuunun miyaad waalan tahay buu ku yidhi qaala la may buuhi ma waalina waan caafimaad qaba qaala fahal uxsinta miyaad reer soo martay qaala nacam wuxuu yidhi haa ama fahal axsanta qaala nacam haa buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam idhabuu bihi waa kaxeeya buu yidhi farjumuuhu soo rajmiya قال ابن شهاب نحن فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحي ورمي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول وحمغ جابر أوله كنت في من رجمه عدي رجم سيبا كملها فرجمناه بالمصلى مصلى بنان كان لتقنا يوان كرجمني فلما أذلقته الحجارة مركا دقحانت دقحانت مركا قبصتي هرب وعربي فأدركناه بالحرة دقحشيل فانكو قادني فرجمناه ونرجمني الرجل ننكو ننك رسولك ويمد الرجمي هو ماعز بن مالك وروى قصته قصة وحول جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي رجاس بقى قصة سوريي مركا آه حديث كان يعني نيك الرسول كم عليه الصلاة والسلام وحي من سقوط طائب وطوات كانت مركا وحي لي حد كيقول حمان تاسا مركا يقدع علي رسولك وكتشست إلا ونك نفتي أفر جاركم خاتك عين afartani waxay la mid tahay bay culimadu yidhaahdeen qofka marka lagu markhaati furayo afar markhaati waa in la helaa afar markhaati waa in la helaa marka afar jeer buu naftiisa ku markhaati kacay tikraarka noocaasi ah qofki inuu afar jeer naftiisa ku markhaati kaco ma shardi ba mase maaha shardi laba qol buu culimadu ku leeyihin sidaa saxiixi waxa weeyaan inayna shardi ahayn qof yani mar keliya hadduu qorto waa lagu rajmi karaa waxaana caynkaas xadiidkii xagga hore kusoo marnay marka واغض يا أنيس إلى امرأة هذا واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها هدي قرة رجم بكوجة marka hal lama soo sheegin inay marka waxa weeyaan ay ku celcelisay afar jeer qaab kale oo caynkaasina waa jireen marka qof mar waa laga sugayaa un laakiin hal mar oo keliya ku filan sida fiican waxa weeyaan in qofka laga sugo waxaan bal hadalkan u jeedaa ma sax baa ma qalad baa marka saasuu rasuulku u sugay intuu u yimid buu la hadla waa ka jeestay xaggaasuu ka jeestay haddana waa soo noqdo hortiis intuu hadalkiinbuu ku celiyey haddana waa ka jeestay afar jeer buu ka jeestay afar jeer markaasuu weliba markii dambe wuxuu ku yidhi abika junuun abika junuun wuxuu baaraya inuu hada ninkani bal inuu sax yahay riwaayad qaar waxa kusoo aroortay asharibta khamran waa ma khamri bad cabtay oo markaa caqligiisa inuu sax yahay ninkan ina qof waxa laga yaba caqligiisa sax baynu ahayn bal suuragale sida oo kale waxaa soo aroortay inuu rasuulku ku lacallaka qabaltaha waa malaha waad dhunkatay gabadha oo dhunkasho keliya ma kaa gaadhay ee wax kalaba maaha may buu yidhi may rasuulka ilaahay maan dhunkani yaa markaa markuu hubsaday ee uu ogaaday ninkani inuu xumaantii ku dhacay ayaa wuxuu ihi kaxeeya oo banaanka geeya oo soo rajmiya haddaba marka waa la rajmi waay عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود نمك يهودا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ويمادين فذكروا له وحوشا أن امرأة منهم من يجا كمد أه يو رجلا من زنيا إن زنستين من يهودا كمد جوار كمد إن زنستين فقال لهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة التوراة ما حد كهلس في شأن الرجم أرنت رجمك maxay tawraaddu ay ka odhanaysaa ood kitaabka tawraadda aad ka helaysiin kitaabkii nabiy illaahi muuse lagu soo dejiyey weeyaan faqaaluu waxay yidhahdeen nafdaxuhum waanu fadeexadaynayna wayujladuuna waa la garaacaya yani waa rajmintu may ku jirtaa kitaabka tawraadda ah in qofki la rajmiyo markaas yidhaha maya waa la fadeexadaynaya se loo fadeexadaynaya aan arki doona insha allah xadiid waxa weeyaan kusoo aroray inay dhuxul u marinayaan se banaanka marinaya نفضحهم ونفضحليننا ويجلدون ولا قراعية قال عبد الله بن سلام وحده كذبتم عبد الله بن سلام يهودي بوها وصو إسلامي إسلام كي سنوا ونكسنادي علماء وحكم دها مركا وحويا نمك ربل إسرائيل كذبتم بين باشرتين بولي فيها آية الرجم آية الرجم آية كترتا فأتوا بالتوراة توراة بي كانان فنشروها ويكل بحيين فوضع أحدهم متكوض وحد يده قعنتيسي على آية الرجم آية الرجم أيو صاري فقرأ وحو أقري ما قبلها وحي كوريي يوم بعدها وحي كدب بيبو أقري آياتنا وقعت صار وقرني وحي كوري وحي كدب بي أيو أقري faqaala lahu cabdullaahi bnu salaam wuxuu yihi irfac yadaka gacantaada kor u qaad farafaca yadahu gacantiisaba kor u qaaday faidaa fiihaa mise waxaa ku jirta aayat rajmi faqaala sadaqa ya muxamed maxamed run buu sheegay buu yidhi faamara biha min nabiy sal ly slam wuxuu rasuulku faray in la rajmiyo oo farujima waa la rajmiyey qaala wuxuu fara'aytu rajula waxaa arkay ninkii oo yajnau cala mar'ati gabadha u leexanaya yaqiiha alxijaarata isagoo dhagxanta ka ilaalinaya yajnau yanxani wuu ila xaggeedu wuu iilanaya dhagxii ku dhacay buu ka ilaalinaya xadiiskan sharciisa habidda ma sheegi doonaa sala allahu cala muxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin